walaal deegaanka dagaalka shabaab iyo iyaga u dhexeeyahay sideen shan bilood oo dhowdhow ayuu socday dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba wuu muxuu ahay wuu sababay haddii aan kuu sheego kun iyo toddoba boqol oo ari ayay hadda kahor ka dhaceen baraagihiina waxay uga shubeen baalkii sheqashin bay uga shubeen ay cabi jireen marka dadna waa ay ku dileen ayagana waa loo geystay dhibaato ma garat marka laga reebo dagaalada soo taxnaa oo marar dhex mariyey idankii maleeshiyaadka al-shabaab waxaad nooga warantaa dagaalkan u dambeeyey hadda ceelhuur iyo gaarihiisa ka socda siduu ku bilowda bal haddaad faahfaahin naga siiso walaal aroortii ayay soo weerareen meel layidhaha cadaley oo afartan kilomitir galbeedka ugu aadan ceelhuur oo miyi ah waxay ka qaadeen geel geelii markay qaadeenna ciidamadii joogay taliska meesha layidhaha gabdhaal ayaa dabagal ku sameeyey oo dabagalay raacdeeyey waxay isu heleen meel la yidhaahdo weerlasaar hadda waxaa laisla sii gelayaa caad degmada caad la yidhaahdo oo iyaduna konton kilomitir ugu aadan dhanka galbeedka meesha layidhahdo degmada ceelhuur aan kuu sheegayo ayaa hadda shabaabkii cayro lala sii gelinaya geelina waa laga reebay in yar oo toban neef camal ah gacantooda ku hartay haddana waa laisku haystaa xilligan aan kula hadlayo ma garat waa gartay marka wax khasaaroo ka dhashay dagaalkan u dambeeyey walaal dhimasho dhaawaco wuu jiraa laakiin tarakoobka saxdaas ooma gudbiyo xilligan hadda xabadiiya socoto oo si saxa kuuma sii karo xilligan tarakoobka walaal ciidamadan yay hoos yimaadaan oo kaalmada ka helaan walaal ciidamadani horta waa ciidamo deegaan ee diiday inay maaragtay isku dhiibaan nimanka cadowga ah oo bani aadamka ugaarsanaya muddo shan bilood ka hor ah sidaas dagaalku ku bilowday kula galeen cid ayagoo taakula ka hel ka helayson rabbi haysan jirinin kabacdi dagaalku waa uu sii socday wax badan ayaa markaas waxa weeye ayaa jirta oo dadku hadda waa soomaali mar hadday soomaali yihiin misena dhaqanay leeyihiin annaga waxayna lakula dagaalamaya dhaqan caqiidaana lakula dagaalamaya walaal waa ahlusuna waljamaaca dadka meesha joogaa boqol kiiba boqol sidaas weye sida xooloodana loo dhacahayaa loona cirib goynahayaa marka maamulkeenu waa maamul ahlusunna waljamaaca kan kaas weye midka haddana lakula dagaalamaya walaal ma laba boqol oo ciidan ayay nagu soo weerareen ayaga hubna waa laga furtay khasaare dhimasho iyo dhaawacna way la kulmeen waa kala kulmeen annagana ilaahay fadligiisa arigaa kun iyo todoba boqol ah oo dad sax laga tegay oo ciidamadu ay ka tageen oo maras ay ka qaateen maahane in yar buu yahay dadka maaragtay annaga naga shahiday marka alxamdulilah rabbilcaalamiin markastayna soo weeraraan oo saaka u dambayso jab ayay la kulmaan iyo halaag ciidanna ma reebtaan shabeela shabeellooyinka dibooyinkay ka yimaadeen iyo gobolada dhexe meel kastoo jiraan ciidankooda walaal ka keenan waa gartay marka inta aad idinka og tihiin ee xaggiina ka dhimatay waa imisa walaal waxa weeye alxamdulilah rabbilcaalamiin annaga ragga naga shahiiday saaka hadda tirakoon kuma sii karo laakiin awal hore dagaaladii hore dhowr bay ahaayeen ma garan waa gartay cabdi deegaanada ceelhuur iyo ku dhodhow ilaa xara dheere maleeshiyaadka ururka al-shabaab baa ka taliya dad kalena way degan yihiin muxuu yahay culayska gaarka ah ee idinkaidinku dhaliyey inaad qoriga qaadaan ood al-shabaab la dagaalantaan walaal waxaan fiirinay w deegaanku wuxuu fiiriyey dhaqanka bani aadamnimada iyo muslimnimada iyo xagga maaragtay deegaan ahaanta dhulka ay ka taliyaan nimanka markii aan u kuurgalnay amaan ogaanay waxaan ogaanay wax ay baaqi yeelayaan inaysan jirin dad iyo dunyo iyo diin iyo dal midna inaysan jirin taa markii aan ogaanina waxaan go-aansanay inaan iska dhicinno haddaan qof inooga harin walaal ma garan